bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta isnaay qodobada saaki a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo shaacisay khasaaraha uu anyaxa u geystay beerleyda hirshabeelle maamulka degmada jowhar oo wada qorshe shaqo abur loogu sameynayo dhallinyarada waxbaratay ee ku nool jowhar maamulka gobolka hiiraan oo ka hadlay saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal xubnaha sarafka suuqyada iyo cayaaraha ayaa sidoo kale warka saaka ku dhegaysan doontaan wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dowladda astareeliya oo ciqaab marsiinaysa shimbir ameerikaan ah oo ku xadagudubtay shuruucda astareeliya iyo dhulgariir xoog leh oo ku dhuftay jasiiradda suwesiya ee dalka induneisiya
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa cudur ku dhaca neef mareenka kaas oo si fudud ugu gudbi kara xidhiirhka dhow waad yarayn kartaa halista qaaditaanka cudurka covid adigoo si joogtaha u nadiifinaya islamarkaana jeermiska ka dilaya agabka iyo oogooyinka inta badan la taabto agabkan waxaa ku jira daaradamiyaha gaanjada albaabka sidooyinka suuliyada iyo waaskada amaba wejidhaqa haddii aad aragto in shaygu wasaqaysan yahay ku dhaq marka hore biyo iyo saabuun iyo nadiifiye guud fadlan si fiican u qallaji oogooyinka xaqiiji in qolku hawo fiican leeyahay haddii ay suurtagal tahay si aad xog sugan u hesho la soco wararka wasaaradda caafimaadka ee ku saabsan cudurkan xusuusnow qayb ayaad ka qaadan kartaa dadaalada lagu yaraynayo faafitaanka cudurka covid xogtan waxaa idiin soo gudbinaysaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koowaad ee janawari sanadka labada kun koo iyo labaatanka warka saaka waxaan ii akhrinayo halkan ka soo saaray anigoo abdaxsiis xasan macalin oo diyaar garoowa qodobadii aad maqasheen ayagoo faahfaahsan aan ku horeeya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa shaacisay khasaaraha uu anyaxa u geystay beerleyda hirshabeelle sida ay warkaasi kusii dheeraynayso waryaheena maryama sheekh cabdi
si hayaha wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim ayaa ka hadlay guud ahaan hirshabeelle deegaanada uu waxyeeleeyey ee daaqa iyo dalagyada uu saameeyey ayaxa iyo koronkorada ayuxu markii afraad aan dhihi karaa uu ku soo laabtay deegaanada hirshabeelle kii ugu baahnaana hadduu ahaa ku toban jibaaran ayuu ahaa waxaan leeyahay ilaahay ha naga yasiro runtii ayuxu waxyeeladiisu way ballaaran tahay dalagii iyo daaqsinkii labada wuu baabi'iyey ugu darnaato baldiirta iyo yaanyada iyo qaraha ayuu si baan u baabi'iyey marka arrintaasi waxaan leeyahay wax hadda tiri koob dalagii iyo daaqsinkii intaba waxyeelle ayuu gaarsiiyey beero badan ayaa laga tegey dadkuna waa barakac ayaa dhacay oo qofka haddii sanadkii horena oo fatahaadi ay goysay beertii kii kasii horeysana ay goysay kuwii ka harana ayax u baabi'iyey xaaladii nololeed waa garan kartaa barakac ayaa meelaha qaar deegaanada ka bilowday waxaan leenahay arrintaasi marka waxay u baahan tahay in laiska kaashado loona gurmado dadkaas inta tuulooyin ee ayaxaas tegay dhammaan dadkii ku noolaa beerihii markii afraad fatahaadii ay ka goysay intii hartay fasalkii kalena ayaxu baabi'iyey noloshoodu waa qiyaasi kartaa waxay aadayaan marka meelaha ay leeyihiin nolol aad ka heli kartaan ama waa ka shaqaysan kartaan ayay u barakaceen tirekoob ayay rabtaa waxaan ku leeyahay degmooyinka gobolka hiiraan iyo shabeelle hadhexe inta webiga maro beeruhu waxay u kala baxaan laba nooc kuwa waraabka iyo roob lagu tacbo iyo kuwa roobka ah labaduba dadkii way ka barakaceen ayaxu waxyaalada wuxuu gaarsiiyey degmada beledweyne wuxuu gaarsiiyey matabaan wuxuu gaarsiiyey maxaas wuxuu gaarsiiyey buloburte wuxuu gaarsiiyey jalalaqsi wuxuu gaarsiiyey mahadaay idinku jowhar ayaad aragteen maalin hore ayixii soo maraay wuxuu gaarsiiyey balcad wuxuu gaarsiiyey warshiiq marka wax la tirikoobi karo iyo wax la dhihi karo degmo hebel maaha dhammaan hirshabeelle daaqsinkii iyo dalagii waxyeelo ayuu gaadhsiiyey waxaana jirta in wasaaraddu ay sheegtay inaysan jirin meel uu dhaafay cayayaankan haba ugu badnaadee kii ugu dambeeyey ee toddobaadyo gudahooda weerar ku soo qaaday deegaano badan oo ka mid ah hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waa kan mar kale wasiirka aan weydiiyey waxa ay ka qabteenka wasaarad ahaan labaan kala qaadaynaa ayuxu meeshuu maro ee, wuxuu ugu tagaa raadii saamayn haba u darnaata meelaha qoyan Een, maxaad ka samayseen marka tiraahdo qorshaha wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle Een, process ayuu ku jiraa qaybta koowaad ee aan dalabnay waxay ahayd ee, emergency in oo oo qaybta emergency wax lagu qabto laba boqol iyo labaatan ruux oo hirshabeelle ka kooban degmo kasta labaatan ruuxa ayaan howlgelinay oo ku qalabaysan een, sanduuqii ee, sunti isku joog dhara oo sarwaal iyo shaati ah ookiyaalo koba la gashto gacmogashigii gafuurjaabki iyo ookiyaalo laba iyo labaatankaas ruux laba boqol iyo labaatankaas ruux ayaa ka howlgashay emergencihii Ee, qorshaha labaad ee hadda aan ku howlanayo waxay tahay laban iyo toban degmo iskuduwayaashii ama shaqaale ka shaqeeyo inay dadka ku tababaraan ee, sida ayaha loogu hortago wacyigelin iyo inay sameeyaan xog ururin g b s loo isticmaalayo si xogtaas marka la helo loogu gudbo in eh, la helo gaadiid oo lagu howlgalo amaba drones loo helo oo lagu buufiyo ayaxa inta badan hadda hirshabeelle soo gaaraya mid gaadi gaadiid ama qof uu ku filan yahay maaha qorshaha ku talagalkayna waa kaasa waxa noo cayiman waxay tahay inaan soo kordhino qaybtii emergensaha ayaa noo cayiman waxa kale waxaan ku leeyahay process aan la maraha maxaa yeelay af soomaali ma shaqeeyo dadka hadda degmooyinka ka howlgalayo eh, ayaxaasi xogtii ka soo ururiyaan g b s kii la gudbiyo jawaabtii ka soo baxda ayaa wax lagu qaban doonaa taasi marka processkasay maraysaa laakiin hadda waxaan laba jibaaraynaa een, in gurmadkii eh, birmadkii aan soo badino oo degmo kasta meesha labaatan ka ahayd soddon kusoo kordhino si dhammaan loo howlgalo waxaana jirta beeraley badan oo la daalaadhacayay fatahaadihii webiga shabeelle inuu ugu darsamay ayax iyo koronkoradii uu dhalay ayaxii ugu horreeyey ee soo gaaray shabeellaha dhexe kuwaas oo ay sheegeen beeraley iyo xoolo dhaqato in ay wadaan gurmad ballaaran oo ay kaga hortegayaan ayaxa iyo koronkorada
way mahadsan tahay maryama maamulka degmada jowhar ayaa wada qorshe shaqo abuur loogu sameynayo dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaaladan jowhar
muddooyinkan dambe waxaa socda kulamo looga hadlaayo sidii dhallinyarada loogu sameyn lahaa xirfado ay ku shaqaystaan waxaana kulamadaasi garwadeeno ka ah maamulka degmada jowhar oo kaashanaya wasaaradaha qaar ee dowlad goboleedka hirshabeelle gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada jowhar cabaas xasan maxamuud ayaa sheegay in maamulkiisu ay wadaan dadaalo wax loogu qabanayo dhallinyarada ee la dhibaatoonayo shaqo la-aanta dalka ka jirta isagoo dhallinyarada jowhar ku noolna ugu baaqay in shaqo abuur ay samaystaan oo dhexdooda isxilqaamaan
maamulkayna dhalinyarada waxauu qorshe u hayaa shaqo abuur marka waxawaaye waa ognahay in ay dhalinyaradu ay ay jaamacada kasoo baxeen marka inaysan waxawaaye shaqo hayn waan ognahay marka anigoo la kaashanayno wasaaradda waxawaa qorsheynta iyo iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha anigoo la kaashanayno maamulkayna waxa uu nu leeyahay adiga uu muhiimad gaara uu nagu leeyahay dhallinyarada ku dhiirigelino asgal isdhexgalka bulshada oo kaletood inay ka shaqeeyaan horumarka nabadda midda kale waxaa la rabaa dadka oo oo dhallinyarada ah, iyaga naftooda dowladnimada gacantooday ku jirtaa waa dhalintii oo soo bixaysa waaye waxaa la rabaa inay iyagu ay hantaan dowladnimada gacantooday ku jirtaa in waxaa la rabaa ganacsigo kaleeto haddana gacantooda ku jiryaa inay ganacsiyal ay maadaama ay niman soo waxbartay yihiin jaamacada kasoo baxay ay yihiin xataa kuwa oo dugsi sare ka baxay intaasoo dhan waxaa la rabaa inay iyagu shaqo abuur ay sameeyaan kulamada caalamiga ah ee looga hadlo arrimaha dhallinyarada ee shaqo la-aanta haysata ayaa waxaa dhallinyarada loo jeediyaa hadallo dhiirigelin ah si ay uga qayb qaataan horumarka deegaanka nabadda iyo kobaca dhaqaalaha ee waddankeena
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan warkaas waxnimo ee warbaahinta isnaay waxaad naga maqlaysaan mawjada f m siddeetan iyo toddoba dhibac todoba magaartiis markaana hiiraan maamulka gobolka hiiraan ayaa ka hadlay saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen sida warkaasi uu noogu haayo waryaheena cabdiweli axmed hilowle fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameyn ballaaran waxa ay ku yeesheen bulshada ku nool deegaanada gobolka hiiraan waxayna inta badan cagta mariyeen dhulbeereedkooda guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh xuseen cusmaan cali oo ku sugan magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hiirshabeelle ayaa ka hadlay saameyntii ugu dambeysay ee fatahaadaha webiga shabeelle waxa uuna tilmaamay in ay socdaan dadaalo biyo xidheen ah oo ay waddo wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda soomaaliya kaa oo laga fulinayo deegaanada gobolka hiiraan sanadkii hadda u dambeysay fatahaadii ka dhacday gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda beledweyne alxamdulilah yani saddex shay aan arki jirnay waa la bixi jiriyo waxaa la aadi jiray ceel jaale waa lagu barakicin jiray lama barakicin sanadkan alxamdulilah wadadii buundi koowaad oo go'i jirtay oo ceel jaale iyo magaalada isku xiraysa sanadkan lama go'in caadi iyo shaqada u socotay bajaajta iyo baawurta u socotay midda kale wax dhimasho oo dhaabahna ma dhicin alxamdulilah waa tii hadda u dambeysay dadaalkaasaa la qabtay hadda midii ugu dambeysay hadda hawsha ugu dambeysay haddaan kaaga soo qabto gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan wuxuu soo gaaray mar dhow mar dhexdaas wuxuu soo gaaray muqdisho waxaa casuuntay wasaaradda beeraha xukuumta federaalka iyo dowladdaba mashruucii biyo xireenka oo lacagta loogu talagalay lixdan milyan oo arrintaasu kala hadlaayay hadda marka qorshe waxaa socda hadda oo la bilaabi rabaa mashruucaasaa bilaabi rabo waxaad moodaa marka in ay markaa fatahaadii looga cabsi jiray gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada madax beledweyne in xalkeeda la helay shaqadiina hadda ay marka ay bilaaban doonta haddii ilaa yidhaahdo hadda marka wixii hadda ka dambeeya aysan dhici doonin sidii fatahaadihii kale oo dhici jiray oo markaasi ay keeni jirtay barakac dhimasho dhaabac dhici jirtay taas inaysan insha allah haddii ilaa yidhaahdo ilahi waxaan ka rajaynayna taas inaysan dhici doonin dhinaca kale sheekh xuseen ayaa xusay in barakacyaasha uu saameeyey fatahaadaha webiga shabeelle ay u dhiseen guryo isigoo hay-adaha ugu baaqay in ay sii wadaan dadaalada ay ka wadaan gobolka hiiraan xaaladda barakacyaasha markaan soo barakacyaasha markaan kusoo koobane waa alxamdulilah guryo baa hadda la dhisay oo hay-ada badan aad yimideen oo guryaa loo dhisay lacagaa loo tuutuuray ay guryu ku dhistaan laba mara hadda lacag loo tuuray hay-ad kale oo ka horreysay oo afra la yiraahdo iyadana saasoo kalo iyadana waxay samaysay lacagii hadda kor u tuurtay boqol iyo soddon ah marka hay-adihii samafalka d r c baa hadda howl ka wado macnaa hay-adahaas oo dhan macnaa maanta waxaa waxay muujiyeen runtii sanadkan dadaal xoog lehay muujiyeen yacni doorkoodana door la inkiri kara ma aha waa kaga mahadcelinayaan oo ka faa'idaysana radio isnaay fursaddaas waa kaga faa'idaysanaay adaa waa mahadcelinaynaa waxaan u rajaynayaa sanadka cusub iyo wixii ka dambeeya inay shaqada sii labalabaan sanad walba uu biyo keeno webiga shabeelle waxa uu saameyn ku yeeshaa bulshada ku nool deegaanada hirshabeelle iyo wax soo saarkooda
dowladda soomaaliya iyo turkiga ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal kulan labada mas-uul ay ku wada qaateen ayaa ka dhacay xarunta safaaradda turkiga ee muqdisho iyadoo isla ay meeldhigeen sida wax loogu qaban karo biya-yarida ka dhacda dalka soomaaliya xiliyada roobku ay yaraadaan wasiirka tamartii qiraadka biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya oo kulanka la yeeshay danjiraha turkiga waxaa kulanka ku wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda cabdiwaaxid ibraahin axmed iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda wasiirka tamarka iyo qiraadka biyaha soomaaliya mudane xasab cabdinuur cabdi ayaa danjiraha turkiga ee soomaaliya meemad yimaaz kala hadlay dardargelinta heshiisyadii is-afgaradka ahaa oo ay hore u wada galeen wasaaradaha labada dowladood ee walaalaha ah islamarkaasna waxay haataani ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labadaasi dal sidii kor loogu qaadi lahaa arrimaha amniga cayaaraha iyo sidoo kale tamarta markaana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo xubinta cayaaraha ee warka subaxnimona waxaa saaka la diyaar ah waryaheena cusmaan cabdale cusmaan
waa mahadsantahay cabdicasiis xasan cabdulle dhegaystayaal xubinta cayaaraha warka subaxnimo waxaan ku eegi doonaa real madrid ayaa ku hartay samafinalka spanish super cup kadib markii ay guuldaro laba gool iyo gool ah kasoo gaartay kooxda atlantico bilbawa kuwa oo ciyaarta kama dambaysta la ciyaari doona barcelona oo habeen hore soo badisay laba gool oo uu dhaliyay ninka lagu magacaabo raul garcia ayayna atlantico bilbawa hogaanka ku qabatay qeybtii hore ee ciyaarta los blancos oo isku dayday in ay ciyaarta kusoo laabato ayaana kari weyday wax ka badan gool uu usoo celiyey ninka lagu magacaabo krim benzema tababare zidani ayaana kusoo shirtagay shix la mid ah tii ay markaasi kala hortageen kulankii asasuuna oo ciyaartooydiisa uu daal badan markaa ka muuqday iyada oo haazaad uu ka cayaarayay benzema gadaashiisa halka motrig uu isna saarnaa garabka midig qaab ciyaareedka madrid waxba iskama bedelin kulankoodii ugu dambeeyey ee ay niyadjabka kala kulmeen iyada oo atlantico bilbaawo ay hogaanka kala wareegtay daqiiqadii sagaal iyo tobnaad markii ay ka faa'iideysteen qalad ay sameeyeen kooxda los blancos xidigii hore ee atlantico madrid raul gerse ayaana kubad soo baxday ka hoos bixiyey goolhaye cartos goolka kadib waxaa markaasi ku xigay fursad cajiib ahayd oo beeniyey goolhaye cartos halka marco asensio ninka la yidhaahdo uu isna fursad u isna fursad u abuuray los blancos bartamihii qeybta hore ee ciyaarta atlantico bilbaawo ayaana heshay fursad ay hogaanka kusii dheeraysan karto daqiiqadii soddon iyo toddobaad markii uu lucas vasgus ninka la yidhaahdo uu xerada ganaaxa qalad kula galay ikar munyan ninka la yidhaahdo iyada oo garsooraha uu tilmaamay goolkulaad waxaa goolkulaadka markaasi usoo istaagay raul gersi oo saxiixay goolkiisii labaad ee ciyaarta iyadoo qeybtii hore lagu kala nastay laba gool iyo waxba oo ay atlantico bilbawa kooxda la yidhaahdo ku hogaaminaysay waxaana markaasi qeybtii dambe ee ciyaarta u suura gashay in real madrid ay goolka markaasi madiga ah ay dhaliso waxaana sidaasi ugu dambeyn ciyaarta ay kusoo gabagabowday laba gool iyo gool oo ay guusha ku raacday atlantico bilbawa oo iyadu la cayaari doonto tartanka faynalka ah kooxda kubadda cagta ee barcelona xibinta cayaaraha warka subaxnimona saaxiibayaal intaasay inoo joogto bal aan dib idinku celiyo cabdicasiis iyo qaybaha kale ee warkeena kaaray
aad buu umahadsan yahay waryaheena cusmaan cabdale cusmaan oo nala socodsiinayo xubinta cayaaraha ee warka subaxnimo ee warbaahinta isna markaana kusoo dhowaada xubinta sarafka iyo suuqyada waatan waryaheena marame sheekh cabdi
xubinta sarifka iyo suuqyada magaalooyinka magaalada jowhar boqolka doolar gacanta hore waxaa la kala siisanayaa laba malyan iyo lix boqol bixintuna waa laba malyan lix boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaaliya ah kontonka doolar qabashadu waxa ay maraysaa malyan iyo saddex boqol bixintuna waa malyan saddex boqol iyo toban kun oo shilin soomaaliya shan iyo labaatanka doolar qabashadu waxa ay maraysaa lix boqol iyo konton kun halka bixintu ay marayso lix boqol konton iyo shan kun oo shilin soomaaliya ah tobanka doolar waxaa la kala siisanayaa laba boqol iyo lixdan kun bixintuna waa laba boqol lixdan iyo laba kun oo shilin soomaali ah raashiinka qutul daruuriga loorka sonkorta waxaa la kala siisanayaa soddon doolar iyo bar oo u dhiganta sideed boqol oo shilin soomaali ah loorka burka waxaa la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar oo u dhiganta lix boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah loorka bariiska waxaa la kala siisanayaa lix iyo labaatan doolar oo u dhiganta lix boqol iyo siddeetan kun oo shilin soomaali ah baasta makaronaha waxaa la kala siisanayaa siddeed doolar iyo bar oo u dhiganta laba boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah baastada dheerdheerka ee gabareyda iyadana sidoo kale waa siddeed doolar iyo bar oo shilin soomaaliga uu noqonayo laba boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah caana booraha bahjo waxaa la kala siisanayaa gasaca weyn laba iyo toban doolar bilan waa toban doolar caana booraha qamar waa kow iyo toban doolar brimofito waxaa la kala siisanayaa saddex iyo toban doolar iyo bar sidoo kale caanaha habbi ayaa iyaguna waxa ay marayaan kow iyo toban doolar saliid cadeyda waxaa la kala siisanayaa liitarkeeda soddon iyo shan kun oo shilin soomaali ah nuskiilada waa siddeed iyo toban kun oo shilin soomaali ah rubaca ama caleydana waxaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilin soomaali ah liitarka saliid macsarada waxaa la kala siisanayaa konton iyo lix kun nuskiiladeedu waa siddeed iyo labaatan kun
mahadsanid maryama markaana wararka caalamka dhulgariir xoog leh ayaa ku dhuftay jasiiradda sulaweysiya ee dalka induneisiya dhulgariir cabirkiisu yahay lix dhibic labo mignaytiyood ayaa ka dhacay jasiiradda sulaweysiya ee dalka induneisiya halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba qofa boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dhismayaal badan ayaa ku waxyeeloobay xalay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ka hortagta musiibooyinka induneisiya macluumaadkii ugu horeeyay ee wakaaladda yareynta musiibooyinka waddanka induneisiya ayaa muujisay in afar qof ay dhinteen lix boqol soddon iyo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen meychenia halka ay jiraan saddex dhimasho kale oo dheeraad ah iyo labaatameeyo kale oo ku dhaawacmay deegaanka maamuujo kuwanan qof ayaa ka qaxay guryahooda si ay u raadsadaan badbaado markii dhulgariirku ku dhuftay wax yar kadib koodii aroornimo wakaaladda musiibooyinka induneisiya ayaa sheegtay in dhulgariirku isdabajoog ahaa aflaatanki saaci ugu dambeeyey taasna ay sababtay in ugu yaraan saddex dhul ay go-aan korontadana la jaro sanadkii labada kun siddeed iyo tobankii dhulgariir baaxad leh ayaa ku dhuftay magaalada baaluu ee slowaisiya ee dalka induneisiya halkaasoo ay ku dhinteen kumanaan oo qofa ugu dambeynna dhegaystayaal dowladda austareeliya ayaa inqaab marsiinaysa shimbir amerikaan ah oo ku xadgudubtay shuruucda austareeliya shimbir nooceedu uu yahay oo kuwa soomaalidu ay u taqaanaan qoole xamaam oo u safartay waddanka austareeliya iyadoo ka tallaawday badweynta basifig ayaa lagu wadaa in la dilo kadib markii ay ku xadgudubtay shuruucda adag ee waddankaasi uu samaystay karantiilka waxaa lagu soo waramayaa in shimbirtan ay luntay xilli uu tartan ka socday gobolka orginia ee dalka maraykanka dabyaaqadii bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay hase yeeshee ku dhowaad laba bilood kadib wakhtigaas ayaa lagu arkay gudaha magaalada maabiya ee waddanka austareeliya laakiin mas-uuliyiintii austareeliya waxay sheegeen in shimbirtan oo lagu magacaabo jow ay keeni karto khatar dhinaca caafimaadka ah oo waxyeeleyn karto shimbiraha reer austareeliya sidaasi awgeedna waxaa la go-aansaday in lasoo qabto oo la dilo nin degan magaalada mebiya oo lagu magacaabo kivin senia ayaa sheegay inuu shimbirtani qaybta dambe ee gurigiisa uu ku arkay lix iyo labaatankii bishii ee disembar cilmi baaris yar uu ka sameeyey internetka ayuu master seliya ku ogaaday in shimbirtani laga leeyahay gobolka alambiya ee dalka maraykanka markii ugu dambeysana lagu arkay tartanka shimbiraha oo lagu qabtay gobolka galbeedka maraykanka ee ku yaala ee orjinka loo yaqaano ugu dambeyna shimbirtan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda lagu dilo dalka australia sidoo kale dhegeystayaal waxaa xusud mudan oo wararkeena dibadda aan kusoo gabagabaynaynaa in yuweri musofeni uu hogaaminayo weli cododka doorashada madaxtinimada ee dalka uganda iminka ka socda maanta ayaan la filayaa in lagu dhawaaqo natiijada kama dambeysta ah wixii wararkaasi kasoo kordhana dib ayaada kala socon doontaan aa dhegaystayaal guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabaynaya warkii saaka oo jimco aad kala socoteen warka waxaan ii akhrinaya anigoo abdaxsiis xasan maclin halkuu ka farsameynaya injineer cabduuli axmed hiloole dhegaystayaasha wararkan uu seegayna waxay dib kaga daalacan karaan bogaga internetka ku leenahay twitterka facebookga youtubeka iyo sidoo kale webka www radio sni s o intaasi ka hor ammaanaanlah